بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay barnaamijkeennii taxanaha ahaa eeyaan ka digtoonaanaa muxaadaradii tan ka horreysay waxaan uga hadalnay waxa qofka dhinta anfacay marka uu dhinto kadib iyadoo gobol xaar u ahayd waxyaabaha aan la oggolayn oo dadku ay sameeyaan marka laga dhinto waxyaabahaan la oggolayn waxaa ka mid ah oo dad badanna ay aada u sameeyaan in la yidhaahdo xasanaadkii anugu aan sameynayay iyo daacaadkii ayaan u hibaynayaa ama u hadiyeynayaa qofkii dhintay kumaba sii jirto midda ay dadka qaarkood ay yidhaahdaan rasuulkii waa sala allahu alay wasalama wax loo hadiyeyn karaa oo camal saalixa ah taasina waa bidco aan bannaanayn sababtoo ah saxaabadu sidaa ma samayn jirin haddana waxaan garanaynaa in rasuulku sala alla alay slam uuga ajirka helaayo wax alle wax muuminiintu ay samaynayaan iyagoo iyagu aan u hadiyeynin marka wax loo baahan yaha ma ah waxyaabaha marka dadku ay sameeyaane qaladka waxaa ka mid ah in intii qur-aan la akriyo la yidhaahdo waxaa loo hadiyeynayaa qofkii dhintay marka lama oggola arrinkaas allow wuxuu yidhi waan laysa lilinsaani ilaa maa saca qofkana uma sugnaanin ilaa wuxuu isagu camal fala ma ogiye marka asal ahaan qofka anfici maayo camal qof kale uu sameeyey wixii laga soo istitnooday oo laga soo reebay waa meesheeda oo aan muxaadarada hore uga hadalnay sadaqadii iyo cilmigii hore u baray iyo isagu iyo walad u ducaynaya iyo ceel u qoday iyo webi uu socodsiiyey iyo geeda timireed uu beeray iyo guri uu maaragtay dadkii safarka ahaa u dhisay iyo wax noocaas oo kale oo aan muxaadarada hore uga soo hadalnay iyada adiladeeda la hayaa laakiin asalku waa maxay qofku ku intifaaci maayo wax maaragtay markuu dhinta kadib loo soo hadiyey ibnu kathiir wuxuu leeyahay aayaddan yaa imaam shaafici uu kala soo baxay isaga iyo culammadii kale ee ku raacdayba in qur-aanka la akrinaayo sawaabkiisu haddii loo hadiyeeyo qofka dhintay aanu gaaraynin sababto shaqadoodii ma waxay ayugu qabsadeen maa kasabkoodiina maaha laakiin sadaqadii iyo xajkii iyo wixii soo arooray waa wax maaragtay lasoo gaar yeelay oo adila tusinaysaa la helay way kaloo soo deliishadeen culaman diidan hadiyeynta la hadiyeynaayo thawaabkii camalka qofka dhinta loo hadiyeynaayo waxay soo deliishadeen xadiidkii aan muxaadarada horena ku sheegnay idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ilaa min halaatha haddii qofku dhinto camalkiisu waa uu go-aa ilaa saddex shay moogiyo aanu ka go-in waxaa la sheegay sadaqadii jaariyada ahayd iyo cilmiga lagu intifaacay iyo waladka saalixa u duceynayo oo wax kale marka macnaha heli maayo waay macnuhu marka in wax loo hadiyeeyo ma ansaxayso ilaa wixii la idmay moogi waa sharciga kusoo arooray moogi hadiyeyntan marka thawaabkii camalka loo hadiyeynayo dadkii dhintay waa wax bidca ah rasuulku sal ly slam dadka uguma yeelin kuma tirtirsiinin kuma aanu hanuuninin nas kuma sheegin ishaarana kuma sheegin sida ahlucilmigu ay sheegeen ee wuxuu sheegay sadaqo iyo wax lamiduu sheegay laakiin qur-aan akhris iyo in maaragtay alla la xuso ama maaragtay la dukado oo loo hadiyeeyo qofkii dhintay ma soo aroorin hadduu maaragtay waxaas mashruuc yahana rasuulku sal ly slam waa uu samayn lahaa lagamana hayo waxyaabahan la ogolaadana waa waxyaaba uun ku soo arooray su-aal la weydiiyey rasuulka sal ly slam uu uga jawaabayo waxaabad dareemaysaa marka in asalku saxaabada agtooda u ahaa inaanu qofka dhintay ku intifaacaynin waxaanu samaynin sidaa darteed waxay weydiiyeen waa looga jawaabay marka hadiyadan camalkii sawaabkiisii la hadiyeynaayo wax saxaabada ay sameeyaan maaha waxaase hadday khayr yihiin saxaabada nooga hormari lahaa hadday sameeyaanna waa naloo soo guurin lahaa wixii marka nusuusta kusoo arooray waa maxay ee meydka anfacaaya qaarkoodna aan soo sheegnay muxaadaradii hore yani qofkii haddii soom nadara lagu leeyahay in laga soomi karo oo deynkii laga qadaynayo kale uu yahay soonkii ramadaanka oo kalena waa kusoo arortay axaadiista iyaduna man maata calayhi siyaamun saama canhu waliyuhu iyadu iyaduna waxay tusinaysaa un soomkii waajibka ahaa sadaqadii sidoo kale xajkii sidoo kale axaadiistu way tusisay marka acmaal gaar ah ee axaadiistu ay sheegtay wax kale laakiin looga qiyaas qaadan maayo oo qaacidada asalka hayada sharcigeed waa maxay qofka inaan lagu abaalmarinin ilaa wuxuu asagu soo sameeye moogi marka thawaabku waa arrin haybi ah oo naga qarsoon qiyaastiisu annaga majhuuli agteenna ka tahay in uu xaqiiqoobayo agteenna majhuul buu ka yahay loogama qiyaas qaadan karo marka wixii kale soo arooree la ogolaado marka qofku wuxuu leeyahay oo uu hanto yuu maaragtay hadiyeynaana lama dhihi karo sababtoo daliil bay u baahan tahay in adigu saad rabto adigu tasarufi karto iyadoo waxan waa uu mulkiyey lafteeda aan la sallimayn marka waxyaaba la ogolyaha jirta inaad si mucayana ugu intifaacdo laakiin saad rabto aad ugu tasarufi karin marka qaacidada sharciga ahi waa maxay in baabka daacadu uu yahay baab tawqiifi ah oo wixii sharcigu uu ogolyahay keliya la samayn karo oo aan iska furnayn wixii iska mubaaxaadka caadiga ah ma ah wixii marka nusuus sheegtay uunbaa lagu dhaqmayaa ibnu kathiir markuu arrintan ka hadlaayay wuxuu yidhi baabkan waxyaabaha alla loogu dhowaado ku saabsan waxaa lagu gaabsanayaa nusuusta wixii ku soo arooray laakiin qiyaas iyo ra'yi iyo laisagama tasarufayo marka kolley lama hayo soon sunno ah in la hadiyey karo nusuusta laguma hayo sidoo kale dadka in salaad loo hadiyeyn karo ama xataa salaad laga qallayn karo nusuus sheegaysa lama arag qur-aan akhriskii waa sidoo kale lama hayo nusuus sheegaysa in alla la xuso oo la yidhaha dikrigaas thawaabkiisa hebelaan maaragtay aan siiyey oo allah ka thawaabiyo lama hayo iyadana qofku intuu jihaado ama macruuf dadkii faro inuu yidhaahdo allah ka thawaabiyo hebelna lama hayo marka wixii nusuus kusoo aroray uun waa in lagu kaaftoomo alla wuxuu yiri lahaa maa kasabat oo caleyhaa maktasabat naftii waxay leedahay wixii ay kasbato iyadu waxaana saaran sidoo kale waxay kasbato walaa tagsibu kullu nafsin ilaa calayha nafina dembi ma kasbato ilaa iyada unbaa loo qabtaa oo qof kale dembigii looma saariyo qofkii dembiga la yimid unbaa lagu ciqaabaa sidoo kale allu wuxuu yidhi in axsantum axsantum lianfusikum haddaad wanaag samaysaan naftiinad wanaag u samaysaan man camila saalixan falinafsihi qofkii wax wanaagsan sameeya naftiisu u sameeyey waman tasakaa qofkii maaragtay daahirnimo laga helay fa inamaa yatasakaa linafsihi naftiisuu maaragtay daahirnimada u sameeyey wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online